magaalada muqdisho caasimka dalka soomaaliya ayaa lagu soo gebagabeeyey shirweynaha qaran ee maalgashiga cuntada iyo beeraha isagoona lagu soo bandhigay caqabadaha waaweyn ee ku gadaaman kor uqaadid waxsaarka beeraleyda soomaaliyeed iyo sida looga faa'iideysan karo fursadaha dhanka maalgashiga beeraha shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasaaradaha beeraha xanaanada xoolaha kalluumaysiga iyo xubno ka socday bangiyada dalka iyo qaar ka mid kaashtada beeraleyda dalka iyo shimad sharaf kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir mar ayaa ka hadlay soo xirta shirka isagoona sheegay in shirkan uu muhiim u yahay waxsaarka beeraha dalka iyo sidii looga faa'iideysan lahay ouna uu baaqaya bangiyada iyo dadka alla siiye soomaaliyeed inay ka maalgashadaan beeraha si kor loogu qaxsaarka beeraleyda soomaaliyeed suuqna loogu helaan
shir aad iyo aad u qiimo badan oo shirarkii la qabanayay soddonkii sane u dambeeyey kii ugu qiimaha badnaaba halkan ka dhacay dadkii aqoon-yahaniintii ugu badnaa laysugu keenay sidaad sheegayso wasaaradda beeraha iyo wasaaradaha waxsoo saarka qaybahooda kala duwan shalayto wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka kalluumaysiga ra-iisul wasaaraha dalka madax kaloo badan ayaa joogtay dhinaca dowladda dhinaca brifidka bangiyadii oo dhan madaxdoodii baa joogtay financial institutionska ama kuwa deymaha yaryar bixiya ayaa joogay jaamacadaha joogay beeralaydii waaweyneed baa joogay iyo kuwii yaryaraa aqoon-yahano kala duwan oo dhib cilmiga beeraha bartay halkan waa la isugu yimid diskashankuna wuxuu ahaa sidii loo horumarin lahaa sistamkeenna cuntada iyo beeraha loo horumarin lahaa loo maalgelin lahaa shirku wuxuu ka yimid daraasad wasaaraddu samaysay oo la xidhiidha qaab dhismeedka sistamka cuntadeennu marto sistamka cuntada marka dhaamo food systems marka la dhaho waa maalinta aad niyeysato inaad beer abuurato ilaa marka wax la cuno aad ka soo saaraysa la cuno inta ay marto cuntadu iyo beeruhu ayaa ayaa lagu horumarinayey daraasaddaannu samaynay waxay sheegaysaa inaynu ka dambayno aad uga dambayno sida la fili karayo maadaama aynu burburnay wadammada caalamka oo dhan oo kuwa dariskeenna ay ku jiro innaka sistem fiican aanay cuntadeenna iyo beeraheennu lahayn dadkii aqoonta lahaa aanay beeraha ku jirin bangiyadii aanay si buuxda u taageeraynin taas ayaa markaa dhaqankaasa la bedelayay shirka lagu bedelayay wax weynna waannu ka gaanno runtii aanu ku farin karno waxaa la ysku afkartay dee in jaynkaas ama silsiladdaas cunta beeris ilaa inta laga cunayo maalgashigeedii horumarinteedii cilmigeedii tababarkeedii brosessinkeedii la hagaajiyo in bangiyada aanu sahalno wasaarad ahaan bangiyada iyo beeralaydu say u macaamili lahaayeen u kala qaadan lahaayeen lacagoo deymaa oo maaragta muraabaxa ah oo islaamka waafaqsan wakhtigoodu dheer yahay waxa la saarayaana uu yaryahay aad u yaryahay shaqo weyn ayaa dowladdu qaadatay mas-uuliyado badan bangiyadu qaateen jaamacadaha iyo dadka researcherska ahi qaateen beeralayda iyo kambaniyadu qaateen waxaanu qaybsannay sistamkaa sidii wax looga bedeli lahaa loo casriyayn lahaa inaanu kala qaybsannay shirkii hore aanu sanadkii hore qabanay wuxuu ahaa international waad ogeydo ilaa labaatan iyo shan kambani oo yurubian iyo kuwa east africa baanu ku martiqaadnay kuwa carabta oo ka yimid maaragtay cumaan iyo meelahan kanna waa local waaye kanaa muhiim ah kaas kambaniyo caalamiya baanu ku soo jiidaynay wax soo saarka beeraha kanna dadkii lookalka ahaa waxaa lookalkaana had iyo jeer muhiima laakiin labaduba horumar bay sameeyeen kambaniyo international ah oo ku jira hadda cuntada ayaa jira haddana bangiyadii soomaaliyeed baanu gelinaynaa iyo dadkii waxaystay iyo dadkii aqoonta beeraha lahaa ardaddii jaamacada ka soo baxday cuntada soomaaliya qaali weeye aad bay qaali u tahay marka lagu fiiriyo intay kaga soo baxayso beerta iyo inta suuqa ay ku taallo gaab weyn oo faa'iido badan ku jirto ayaa u dhexeeya wax kasta oo aad beerato faa'iide aan la qiyaasi karayn baad ka samayn karaysaa saasay tahay haddana weli waxyaalo badan oo bannaanka inoo ka soo gelayo sharci darraa baa jira oo haddii kuwaa la joojin lahaa haddana qiimuhuna badan lahaa waxa aad lagaa gadanayaana ay badan lahayd meeshaasaan u soconnaa marka insha allahu tacaala waxyaalaha cuntooyinka aan loo baahnayn ee bannaanka ka imaanaya waannu joojinaynaa dalka laga heli karo ama dadka beeraleysubaa lagu dhiiri karin karo waxaanu dhiiri gelinaynaa oo badinaynaa waxyaalaha dalka gudihiisa ka soo baxaya iyo tayadooda
beeraleyda soomaaliyeed ayaa waxaa ku gadaaman caqabada oo ay ka mid yihiin suuq la-aanta u haysata dalagooda iyadoo mararka qaar xilliyada roobabka ay saameyn ka dhalato fatahaada iyo sidoo kale daadad ka yimaada roobabka kuwaasoo beeraleyda dib u dhiga waxsaarkooda